doctor maxamed cumar mudaale oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada beledweyne ayaa bulshada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan cudurka jabtada oo ka mid ah cudurrada ku dhaca xubnaha taranka ragga iyo dumarka kaasoo aysan dadka ku baraarugsaneyn cudurkan ayaa sanadkii waxa uu ku dhacaa qiyaasii sagaashan iyo siddeed milyan oo ruux kuwaasi oo ku nool qaar ka mid ah waddamada dunida doctor maxamed cumar mudaale ayaa ka waramaya saameynta cudurkan iyo astaamaha lagu garto calaamadaha rag iyo dumar calaamadaha dumarka ee lagu kala garto waxaa ka mid ah xanuun ama gubasho dareento xiliyada qofka kaadida pain or burning when urinate loo yaqaan qofka markuu suulida galo xanuun inuu dareemo dhanka kaadida so waxaa kaloo lagu garan karaa in dheecaan uu ka yimaado farjiga kaasoo ah midabka cagaar ama mar uu waxuu kaa karaa dhiigga marna dhiig yimaado xiliyada caadada dhexdeeda marka waxaa loo yaqaanaa bladin between ministral period marka iyo weliba xanuun la dareemo xiliyada galmada waxaa kaloo isku garan kartaa qofka haweenka inay dareento lower abdominal pain ama qaarka dambe oo xanuuno marka raggana way ka duwan yihiin xoogaha ayaga waxaa qofku wuxuu isku arkaa cunun iyo xanuun uu dareemo gudaha dekarka wuxuu kaloo dareema